asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu wareysanaynaa oo inala jooga ugaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaas marka hore kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhoway walaal bilowga wareysiga su-aasha koowaad dalka dagaalaha ka socda laba saf weeye dadka qolana shareecada rabtaa qolana dimuqraadiyad safkeed ku jirtaan beel ahaan beeshina mursade labada saf ilaahay baa sheegay alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi alla- aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut annagu xisbiga alla subxaana wa tacaala alaa ina xisb allah hum almuflixuuna la yidhahan ku jirna beeshu sideedaba arrinta hadafkoodu sidaas waaye iyo qaayadoodu inay ilaahay ku raalli gelshaan ilaahayna maaragta wixii ou si guud hadda qof yar qof iska dambaabay way iska jirtaa laakiin macnaha si guud beeshu macnaha inay kitaabka ilaahay ku dhaqantay ay diyaar u tahay in muddaana ay kusoo jirta kitaabka ilaahay iyo raayada tawxiidka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ay waxna ku xukunsanaysa waxna looga xukunsanayo beesha aad ugaaska u tahay dadka ka dhashaa jiro safka shisheeyaha ku jiro oo ka barbar dagaalamaya oo mashruucan la dagaalanka argixisada la yirahdo qayb ka qaatay mashruuc oo maarata dhaqaalihiisa iyo qayb ka qaatay oo ciidan ahaan iyo siyaasi ahaan ba ugu jira Oon runtii waa jiraan dadkaasi laakiin waxa waaye bulshada lama soo wada koobi karo adduunkan siyaasadda iska faafta dad baa la marin habaawshay dadkaas waa dad la marin habaawshay oo yacni waddadii mursade ama waddadii muslimiinta laga leexshay laguna duway wadda daaquud ah oo qalada oo yacni aanan shareecada islaamkuna aysan qabin hidde iyo dhaqanna aanan u lahayn annagu si fiican oo dhaqan gaala laga soo minguushay ah ee dhaqankii ama beel ahaan aan ku lahaynay oo hidiya dhaqanka ama soomaalinimadeenni ama dadnimadeenni dad haysta ma ahan oo aan waxay u dhimanayaan iyo waxay ku noolaayaan intaba aanan fahmayn waayo ummad isqaba karta wax isku sheegi karta isna fahmi karta wixii khaldanna sixi kartaanna qarxya waxay ka dhaceen magaalada maxaas gobolka hiiraan maxaas iyo degmada wabxo ee galgaduud oo beeshan ay degtana dee eh, waa deris dadka meesha lagu laayana waxaa ku jiray een, wiilal beesha eh, ka dhash oo mursado ah sidee baad u aragtaan wixii shalay maxaas ka dhacay Een, horta arrintaas waan maqalnay waana arrin dhacday een, wiilasha cidda ka dhashay iyo kuwo kale intaba waxbaa meeshii maaragta ilaahay baa maaragta subxaana wa tacaala aa qadaray in meeshaas ay ku baxaan waanan uga digna meeshaas inay ku baxaan horaan uga digna oon ugu sheegna inaan dhiigooda iyo naftoodu aysan meeshaas ku bixin oo ay ka leexdaan oo dariiqo fiican oo waddo toosan aysan ku socon waa u sheegna waa weliba arrintaas annagu si guud ahaan beeshu inta kulantay markay maqashay in maaragtay dad la soo xawilayo duulaan la soo yahay dad murusadaa loo soo adeegsanayo een dadka lagu qixinayo dadka lagu laynaa een waddankiiaan rabnaa ay leeyihiin markaan maqlna arrintaas waa waxaan ka s- samaynay yacni kulan weynaan ka samaynay oo aan ku qabana wubxo waxaan ku qabana derri Hay.
arrintaas marka ay waa wayna maqleen oo hadda kulligood way maqleen maxaad u sheegteen marka waxaan u ku- waxaan u sheegnay arrintaanu inaysan arrin murusade u qaadanta aysan ahayn duulaanka cidda ay ku yihiinna ay dadkay ka dhashan yihiin iyo deegaankoodii qof markaa nin dad kale oo ama dowlad ha sheegtaano ama waxay rabaan ha sheegtaano adiga wasiila ka timiday dheer oo gaalada amerikaan ka timid oo aan u sheegnay oo meelo fog ay ka timid in la yidhi dadkan meel laga soo gelsha ma naqaane aan u sheegnay inay ka joogaan arrintaas waxaa uun la soo gelsha dadkii waxaa lagu soo seefay inay dadkoodii waalidoontood iyo walaalahood iyo ahalkoodii iyo qaryadoodii iyo diintoodii iyo sharaftii dadka qabiilkii iyo ba- inay barakac ku ridaan oy dhulka dhigaan waxaan war mawaalintiinaan dhahno waa u sheegnay war haddaadaan waalnaynina Aha.
dhulku waa dhulkaad ku dhalateen waa Een, aniga shaksiyantayda ilmo badan rag badanaan ku jira oo ardadayda aniga ahaa mid midaan ula hadla oo qaar qaraabad yihiin waa ha- qaraabada yihiin oo ardadayda ah dugsi ah, macallin dugsiyaan ahaa jiray oo ardadayda ku jirtay waa waan u sheega waxaa in ka leexda arrintan waa wax aad leedinku yaqaana ma ahan wax arrin dadkiina anfaca ma ahan wax diintiina anfaca ma ahan wax dalka iyo annaga dariskeenna iyo anfacaya ma ahan waxaa la yaab leh oo aan u sheegnay Aha.
ma waxaad imaanaysaan inaad inta meesha hadda qaraxu ka dhacay maxaasaa la yidhaha inaad inta maxaas ka soo duushaan adinkoo murursada ah aad wabxa duulaan geysiina dadka waxa jooga adinkoo murursadaan nahay leh aad barakicisaan dadka aad dishaan Ahe.
yaa wabxa ku sugay marka Ha- waad tagteen yaad ku aragteen inaysan dadku rabin marka ay barakacayaan oo duurka ay gelayaan oo cararayaan Een, dagaaladii jahliga ahay ma og tahay waa la soo maray ilaahay maaragtay een, marka shareecada islaamka dhaqankeeda tadbiiqinteeda timiday arrintaas waa laga waa ilaahay baa naga aa naga rafciyey Waa.
laakiin waagii hore maxaas inta laga duulo a waxa la tegi jiray maxaas waxaana inta laga soo duulo a maxaas la imaan jiray waa wixii maxaas ka duulaa waxay ahaan jireen dad waxa ku duulaahoo dadka rurbaxoodka inay laayaan raba Waay.
waa dad markaan ka hadlo waaye yani dagaaladii jaahiliga markaan ka hadlo wixii waxa kasoo duulana een, qoladan maxaas degtaaho way iska waardiyi jirto raadkay kasoo goobi jirtay ma waa la soo gelaa maxaaska xaggaa dad lagu dili jira waxa ka xaggana dadaa lagu dili jira waa waxaa imaatay dad mursada oo maxaas ka soo duula oo diyaarada wata diyaaradaa waardiynaa leey war nin wabxa ku dhashow ninka ku dul taaganoo diyaaradda aada wadatid wiilashii iyo gabdhihii wadanka u dhashay ee taasi macnaha dal raadis ma ahan dad jeclin maaha akhasunaasnimo waaye dadkaanu wadadoodu waa u furan tahay wadadii ay wabxa ku imaan lahaayeen oo ceelbuur ku tegi lahaayeen oo galhareer ku tegi lahaayeen oo bargaan iyo jacar ay ku tegi lahaayeen dariiqa u furan waayo oo beesha An- anna- anna- waa waa imaanayaanba cid ayagoon warsanayba iska imaan karaanba dad hadday dad muslima yihiin waay hadday hadda gaalo yihiinna oo duulaan yihiinna oo maraykanka siday maraykanka diyaaradiisu ay ula socoto daroniska ay ula socoto ay ka dhabtaana dee waxa weeye dalkeena gaalaa kusoo duushaa dhihi karnaa laakiin anaga wiilasheena iyo gabdhaheenna kama filanaynin kana sugamayn wax amakaaga oo la yaab lahayna nugu naqatay hebel iyo hebel iyo hebelaa maxaas jooga maxay rabaan qoryay sitaan hey, wabcay kusoo socdaan wax lala yaabo waaye waaya n waxaa hadda ka hor mar duulaan ku tageen Eh, waad qaxdeenoo haween iyo caruur iyo dad waayele ay waxbaa deganaa bal ka waran qaxaas iyo siduu idiin saamay qaxaasi hal shaksi kuma harin laba dameeraa loogu yimid bis ari xataa ma lagu arkin Way.
way imaadeen way ku- meesha cidlay naqato way ku hayoween hooyada wiilkeeda soo duulay ama ay wiilkay eedada u ahayd ama af- habarirta u ahayd ama iyada u ahayd uu soo duulay ee waayeelka ee gacanta laga haayo ee dhulka baadiyaha ee loo waday ee geed hoostii la geeyey sidee bay u arkaysay aan duulaanka adeer waxaa weeye horta qofku hadduu cararo wuxuu ka cararo u arka dadkii markay qaxeen wax uga daran qaxa ayaa loo sheegay cidda idi barakicinaysa waa hebel iyo hebel iyo hebelaa layidhi oo wiilashiina oo wiilashiina ah wayba aqoonsadeenba war ma hebelaa la socda ha dadka aan ka cararaynaa iyo diyaaraddan hadda ay kor taagana ha balaayo alla idikur waxay la tahay inay diyaaradda habaaraan iyo ina ina hebel inay habaan isugu mid ay naqato war ma ina hebelaa diyaaraddan nugu hogaaminaa hona soo qaxshaha balaayo alla kugu rid ilaahaynama soo kaa gaarsiiyo haddee waxaa weeye yar iyo weyn saqiir iyo kabiir waa la habaa ee, culamo iyo caamu qof walba waxay tiri daroniskaas iyo a- daronis diya- habaarka diyaaradda daroniskaa loo waday ayagu ku dhac oo yacni qof ma arkaysid dhahaysa inay hebel hebeelow balaaya kugu dhacdo ma arkaysid diyaaraddaana ahaa ilaahayow rabbiyow diyaaraddan iyo waxa wada jebi haya adu ma la socotido haye adaa wada soo maahan hadda ma la dhihi karo marka wiilashiina habeerkiina ku dhacay walaasha habaarkii maxaa maxaa dhacay habaarka habaarku ma ogtahay waa indhala'yaha la yidhi waa iskaga kor dhaca qofka haddii shalay talada lagaa diiday shalna wiilasha qaar la laayay kuwa jooga fariintaad u dirayso maxay tahay ee maxaas ku sugan hadda adeer bila ka hor wiilal qaali ii ahaa oo rag fiican ahaa oo dadkan dadka ugu jeclaay ahaa oo qaar sarrey ku arooseen ay wax yaalaan oo dac sarrey ku arooseen ay yaalaan xamar aa laga soo tashkiilsha way imaadeen dagaalkaanaa lagu soo xawila maxaa siimay?
ayagu maxaasi ayagoo qoryeysita goobay tageen ayagoo qoryeysita internetedaa soo dhigay ayagoo u dhaaranaa dadkii Waxay tageen?
ha qof walba waa aragta waxay tiri fiina nimankaan noo soo dhaara waa ina hebel waa u- diyaaradii guuxe magaaladii wax- ay guuxe dadku ilaan isma dhigan karaan soo maaha Wa- dadka qoryaheedu hubkoodi wixii qoryahay soo qaateen war cadow waa iska dhicinaynahay dhehen marka waxbay ku riday soomaan ilaahay baa ka badbaadsha laakiin waxa waaye dadka marka annagu hadda waxa waaye xaanada tadabadooda la qabtaa wixii ku dhacay meeshaas waa ognahay waqaca maa waqaca wixii dhacay waan ognahay oo maxaas ka dhacay oo maxaas ka dhacay wixii ku dhintan waa naqaan wixii ku dhaawacmaan ognahay dhimasho iyo dhaawac waxaa ka daran argagaxa iyo amakaaga ka dhacay hal qof oo taleefon qabanaya ha laga waayay dadka ayagoo qaarkood nool yihin. qof walba ay mahadsan tahay oo wareersan tahay jaawareer ay- oo ku dhaca wax allaale wixii hubahayoo la soo xawilay oo loogu talagalay in wabxa lagu duqeeyo lagu rido yah diyaarad daroonis ay korka ka socoto iyo wixii hubki wixii meeshay ku baabi'een ma fahamtay waxaa calaacalayay ninkii arrintaa loo soo wakiishay yah oo dowladdu usoo wakiilatay dowladduna waxay- waxaa soo wakiishay maraykan maraykanaa soo wakiishay arrinta ugu arrintan mintuulo iyo degmo ilaa gobol in wadanka la duqeeyood la barakacsho yah yacni soomaaliya dadka joogoo hadda maamulka sheeganaya macnaha kama imaanin Kama go'do.
ha kama go'do baarlamaan kama go'do dowla kama go'do wasiire kama go'do gaashaandhi kama go'do arrintaanu waxay ka go'daa aqalka cad ee maraykanka yah baytul aswad Waayahay.
allaciin ay ka go'daa arrintaas ay u fadhiisteen markaasaa waxaa la yidhi "Aa, ana loo soo yacni waa dagaal la soo xawila talada markaan u gudbo wiilasha wiilasha adeerka aan oo nool oo awaaskooda aan ahay ciribta u dambaysa ha ogaadaa qadiyadan ha noqoto calaamad balaasa oo aanan qof dambe oo murusadaa ama qof dambe oo muslima aysan ku kaadoomin ha noqoto ha u noqoto dhacdadii ka dhacday maxaas ha u noqoto midda ku xigta yah ha u noqoto mid walba oo soo imaanaysa qadiyadda hadda dhacday oo maxaas ka dhacdayu mid iyo laba iyo saddex iyo toban iyo labaatan midna ma aha macnaha qaraxyo waaweyn oo soo socda leh.
waa waxbaa arinta qadi- qadiyad dhac- waxbaa dhaci karta.
macnaa qadiyaddaas waa qadiyad yacni diyaaradda lu- diyaaradda waa diyaaradda diyaaradda mujaahidiinta waa meeshaas soo diyaarad wax ma duqayso ha haddii ayaguna way duqeeyaan marka ciddi ciddi dalka ku duulay oo diinta baabi'ine oo dadka dadka markaa ha ka joogaano kuwa nool ha ka joogaanaan leenahay Mas- arrintaas ha ka baxaano kuwa aruurina ha ka baxaano wiilasha wiilasha aruurina ha ka baxaano hadda ninkii soo aruushaa ku tegay waxa u malaynayay fiiri ninkii aruurinayo isku keenay waxa u islahay maxaas inta joogtid daroon isku markuu yimaado oo ciidamada bangaraafta ay yimaadaan wiilashaan inta ku dartid bangaraafta ha u duqayso ayaguna meesha ha galaano adiguna xoogoo yar haddaad wax ka helaysa ka qaado asigiyoo meesho hoteelka oo u jiifi jiray oo ciidanka maaragta u- u- u- u- u joogiyey ayaa dagaalkii ku- ah, ah, uu ku qabsaday waa ku- waaba ku tegay ninkii soo aruusha waa ku tegay Ah, ma ninkii een, gudoomiye uu- een, inuu een, noqdo doonaya kii guddoomiye sheeganayay kii ku xigay waxaasoo dhan kii ki- mid waxaa jira marka dadka gata oo arrintan lagu og yahay ninkaasi waa ninka xildhibaanka ah ninkaasi khaladka ou galay waxaa weeye een, ma weli intuu meesha joogay saddex bilood afar bilood oo arrintan u ololaynaya ma fahante hal habeen maxaas ma seexan way ogyihiin ayaguma lama seexdo Wa- waaya dhulku waa dhul derisa oo wabxa iyo een, maxaas een, dee soddon kilomitr ma dhamaan umalayna ee dhulka u dhaxeeya Ah, waa ka yarya saas weeye.
Eh, ma ugu baaqaysaa wiilashan in ay isu soo dhiibaan mase soo dhaweynaysaan haddaad eh, wabxaad joogtaan oo deegaankiina ah oo adiga maaragtay enashaga meesha aad ku dhalatay ee kuna barbaartay ah eh, mase waxaad rabtaa inay tagaanoo qoryahoodii waxa intay iibsadaan xamar iyo meelaha aadaan mase inaad soo dhaweysaan diyaar baad uti Een, guryaha ma ogtahay gadaa lagama soo gala ilaahay ayaa yidhi watulbuyuuta min abwaabiha guryaha albaabka ka soo gala wabxo iyo maxa- wabxo iyo ceelbuur iyo in allaal inti maaragtay qabiiladu ay degan yihiin muslimiinta dadkan way imaan karaan laakiin si khaldan kuma imaan karaan saad rabtaa adoo inay ku yimaadaan waxaan rabaa inay ku yimaadaan war aniga qoraga haddaad sidato haddaad qoragaaga sidato iyo haddaad lacag sidato iyo inaad iyo haddaad bo- qaraabadaada soo booqane baabuurtan shacabka ahoo inta soo raacdid imaad haddaad khalad gashay war anigu waa khaldamay iska dhabis wixii kugu dhacaanaa ka damaana Wee.
anigu waa khaldamay iska dhabis anigu waa khaldama waana ka baxay khaladkaas toban ku imaad laba ku imaad shan ku imaad boqol ku imaad haddaad rabtaan si fiican annagu arrintaas waa ka tanasulna waana ka baxnay maxay ahayd arrinta duulaanka aan ku soo ahayn dalka oo aan la soconnay yah cidda weerar ku a meesha Aha.
hadda waxaan rabnaa cidda deegaankaan nahay ee dadka deegaanka oryaa ka xiga dadka deegaanka dadkaan cidna kama xigin ayagaa istakooray haddaba deegaanka annaga deegaankaan ka midna yaan loo barooran yaanan loo murugoon yaanan waa u aarsaa la dhihin kuwa tegey kuwa nool ha loo baroorto ha lala talsho waxa loo qabto ayaga ha la yidhaahdo ka jooga markaad ceshatiin horta dadkiina oo xamar la joogo ama meel kasta la jooga la cesho yah nin haddee tuulooyinkan ceelashaan la cabo oo dhan mursaday oo mursado ay cabaan kulligood guddoomiyaali u leeyihin dadkaas guddoomiyaha wargebille guddoomiyaha afdhaay midka celaf weyne waxaa waaye war waxaas waxaa lagu helaa waxba lagu waxay ku tooran yihiin waxaas ma jiraan waa ceelal xoolo ka cabaan ceelal xeel ka cabaanaan anugu laygu magacaaba haddaan meesha tago Oo aan dad joogin.
ha ceelashaan eh, mashruuc kale ka furee xil ka heli maysida waa ceel habeenkii laga kala hoyaadaay arrintaa ka tanaasula waaya mursada ama muqdisho kaa dhegeysanaya ama qurbaha jooga dadka ama waxgaradka ama culummada ama maaragtay isaga aqoon yahanada talada beeshu een ay ka go'do ama wax ku leh maxay tahay fariinta aad u dirayso oo oo maaragtay isaga ku saabsan arrimahan horta intaana talaada darin ka hor waxba yaraan tusaa dadka dibadaha ka yimaada qurbaha ka yimaada dadka qurbooyinka ka yimaada mithaal hadda gobol washington d c oo kale dadka ku nool waa gobol ogow oo maraykan ka mid ah oo maraykan ka mid a gobolkaas maraykan ka mid a degmaa hoos tagta degmadaas tuulaa hoos tagta tuuladaas ninka haystaahi oo yacni guddoomiyaha tuulada tuuladaas ah wax weynuu dalka maraykanka ka yahay laakiin ninka annaga hadda wargibi la haystaa waxba kama ahan dalka wargibilo waa maxay War- waa ceel lacabo waaya ayaga ceelkooda lacaba ninkii haaya Ah.
wax weynuu ka yahay ilaa dad badanaa joogay ilaa dad badanaa jooge oo mashaariic waaweynaa ka, a- a- a- ka furan wax wax yacni waa meel iska waa ummaddaas waa iska fahmaysaa Si fiican.
waa ummad waa ay dhahaan adduunka hadda waa hormartay iyo diin mataqaan laakiin gaalnimadu ka hormartay Hai.
oo waxba samaysanaysa laakiin ninkaan hadda ninkaanu haddaad marka isku miithaalisid wallaahi nin yahow tuule heblo ninka haysta oo meeshaas haysta ama shirkadaas haysta ama meeshaas maamulka ka ah xilka ou hayo kale haddii aad dalkiina tagto ee aad qabsatid adiga lagu dhiibo gomadgaal haddii lagu dhiibo ee macnaha waxaad yeelanaysaa khaymaad yeelanaysaa sida ninkaanba ou dalkooda khayma u leeyahy adigana dalkiina khaymaad uga yeelanaysaa Lacagaad helaysa.
lacagaad helaysaa lacagaad dowlad ku siinaysa haddaad is- labadaas dal haddaad macnaha haddaad isbarbar dhigto waa ku jaha wareeri ha isbarbar dhigin soo koob Een, waxaan leeyahay een, xil iyo waxaas iska daaya dardaaranka gudub dardaarankayga ugu dambaysa waxaa weeye ha iga helmaama su-aasheedii een, waxgaradka iyo indhergaradka iyo aqoon-yahanada mursaday fariinta aad u dirayso fariinta aan u dirayo waxgaradka mursade kuma war la'a waxaan dhacaya talada waxaan kula talina mar badanaa shirar qabateen shirarkaas ku darsada talooyin saddex iyo sagaal lagu noolaan karo wax ku oola odayaal iyo akhyaar culummo in furmada laga saaro wiilasha in wiilasha furmada laga saaro dagaalka dagaalkan dagaalkeeni maahan kaan niqiin ma aha ka baxa dalkooda ha joogaano diin haddaysan difaacayn naftooda ha badbaadsadaano laakiin in maanta iyadoo aad og tihiin waa laga celi karaa waxaan ku baaqaa shir weyn ha la qabto wixii dhacayaysa nagu dhicin marka hadda wixii nagu dhacayaysa nagu dhicin annaga waxaas waxaan leenahay een, waxaan leenahay dad madluumiina waxaan nahay dad culumaa waxaan nahay dad duubaba wax walbaan isugu jirnaa ilaahay baanaan a- a- a- aana baryaynaa ha khaymayso beeshu waa la ogyahay ugaasku wuxuu ka habaaramo ama oo ka hor yimaado ama wixii talaa uu soo jeedsho beeshu way khaymay jirta waa geeda hore yaan lees baciidsan yaanan waa laga gudbo waa laga ilbaxay la dhihin ha laga tashada arrintan inaan wiil dambo waan ogsoonahay sooman wiilal mursadaha ku dhintay ma fahamtay maxaasay ku baaba'een ceelgoday ku dhinteen war xoolay ku dhinteen oo kulligood dad kale ku shaqaysana waxduleedkiisay ku dhinteen ayagoo waxa ku duula qadiyadaas waxaan leenahay mursadaha ka shiro haddii wax naga maqan yihiin aan isla doonano aan aragno wixii naga maqan laakiin nagama maqna inaan dalkeena iyo dadkeena ku duulno iyo diinteena iyo amnigeenna inaan ku duulno ma wax- wax saddex iyo sagaal wax ka maqan ma aha wax murusada ka maqan ma ahan wax lagu tashaday ma ahan arrintaas ha laga fariisto wiilashan ha la celsho aad baad umahadsantahay kaas wuxuu ahaa ogaaska beesha mursada ogaas cabdulaahi daar axmed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu